haatan dhegeystayaal waxaaad ku soo dhowaataan caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah anigu ma biliif garaynin waxaad ka isbiig garaysay adoon waxba seef garaynin miyaad wada yuus garaysay anaadii obseed garaysay markaan soo shobbin gareeyo dhaqaale ma baygeraysid guriga ima halabgeraysid waa sheeko suugaaneeda dhex maraysa wiil dhallinyaro ah oo qurba joogaya weliba labadiisa waalid waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaa hannaan suugaaneed aad u qurux badan oo ay isugu jawaabayaan islamarkaana u midba xaaladda wiilka kaga warramaya iyo weliba waxa laga yeeli doono sidoo kale waxaan barnaamijka cawayska washington idinku hayaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyadoo aynu caawana ku wada cawayn doonno qayb kale oo ka mida waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole sowlibin xaleelkii laba daran midooro baxashadu imay badin
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal qoysas badan oo soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku nool dalal kala duwana qurba haba ugu badnaadaana kuwooda ku yaalla qaaradaha yurub iyo ameerika waxaana xilliyada qaar soo baxda kala duwanaanshiyo dhinaca dhaqanka iyo caadada ah ay kala wataan waalidiinta iyo weliba ubadka ay korinayaan taasi oo keenta in qaarkood ay isfahmi waayaan islamarkaana waalidka ay soo food saarto walaac la xidhiidha mustaqbalka carruurtooda haddaba dhegaystayaal isfaham darradaasi ayay dadka qaar ku tilmaamaan inay door weyn ka ciyaarto luuqadda oo carruurta ka hor istaagta inay dhuuxaan taariikhda iyo weliba asal ahaan halkay ka yimaadeen caawana waxaan barnaamijka caways washington idinku haya sheeko cajiiba oo dhex maraysa wiil iyo labadiisa waalid kuwaasoo isugu helcelinaya hannaan sugaaneed ay kaga doodayaan mustaqbalka wiilka bal haddaba aan soo dhoweeya abwaan aadan haybe muuse oo ku sugan magaalada london ee waddanka britain oo isagu xaaladdaasi aynu soo tilmaannay suugaan ka curiyey isagoo u dhigaya hannaan la tilmaamo in ay isku fahmaan waalidka iyo weliba ubadka qurbaha ku sugan si aynu qurbaha nimi dee dhaqamo kale ayaynu la kulannay marka waxaan dirsay dadkii oo isku daraya af soomaaligii iyo ingiriisidii wan garta dabeedna sheekan waxaan ka sameeyey hooyo iyo wiilkeed inkastoo niminkana qayb cusub ku daray oo aan duubay marka hooyadu dee iyadunbaa markii dee waddanka qurbaha la yimi dhibtu ku dhacdaa haye marka wiilkeedii bay yaro canaanatay oo habeenkii intuu guriga hore u iman waayo dabeedna maansay u tirisay sidii maaragtay berigii hore hooyadu maaweelada carruurta hobeeye hobeeye hobeeye mageeliibaa arooray arooroo imanba waayey hobe maxaa adiga markaa kuu muuqday waxyaaba gaarood aragtay ma jiraan ma dhacdooyin aad la kulantay baa jira haayo haayo waxa ii muuqday waan kuu soo wadaaye islaantii markii ay hooyadii dee ilmihii ay kula hadashay maansadaa weliba kasoo jeeda badda hees hawleeda ee sidii dee hooyadu marka ila afkao dhanba hooyeynu ka keena aad iyo aad dabeetana kii yaraayo halkan ku koray ee waxa ii muuqday inaanu af soomaaligii ka dhereegsanayn isna dee hal abuurkii waa ku jiraayo hooy hooyaaba ku dhashayba dabeedna wuxuu is yidhi waa tan hooye wallahi wax tirisae bal adiguna dee dhinacaagii u sheeg ila w waa ilaa halkaasaan ku keenay dabeetana qurbaan ku keenay waan kugu soo tabcay maxaad guuleed samaysay maxaa aada horumar gaadhaybay kusoo gunaanaday haye
dabeedna wuxuu yidhi markaan soo muufgareeyey ciyaal baan miidgareeyey mid bay ataaggareeyey kolkaasaan faydgareeyey dabeed waan luusgareeyey dad bay adfaysgareeyey talaan ka egseebgareeyey iskuul baan juusgareeyey afkaan imburuufgareeyey markii aan finishgareeyey ayaa layteesgareeyey markaasaan jiidgareeyey dabeed waan baasgareeyey shaqaan abbalaygareeyey waa lay imbaloygareeyey dhaqsaan u istaadgareeyey bil baa laybaygareeyey dhar baan ku isbeengareeyey marka wuxiiba aradbeel dhar buu aradbeel buu ninkii Ah.
galaa soo aradbeel
waa soo arad beela xaggu markaa qoyskii iyo wixii ka ta- macnaha uu wax kaga celin lahaa u eegi lahaa naftiisunbu eego waa waa kaa ninkii xaragoona naftiisiibuu eego dee surwaalkii uu iibsanayay iyo kabihiiba waa qaali
brand miidhan buu qaatay haayo een, dabeetana maansadii waxaan ka dhigay aniga oo baddii hooyadii ay wax uga tirinaysun buu qaatay oo Mhm.
garayntaana halka dambaan xaraf raacii uga wada dhigay anigoo baddii ku fadhiisinaya waan gartay marka eh, dabeetana isaga kelmadii ka maqnayda soomaaliga ahayd buu halkan ku buuxsadee waa waxyaabaha aynu iminka isticmaallo waan gartay waa garayntii iyo weliba ingiriisi garayntaas haa wuu maxaa la wuu miskool gareeyey wuu eh, maxaa la yidhaha wuu speed gareeyey wuu finish gareeyey wuu Mhm.
iid gareeyey Mhm.
Hadda wa- waa dee eeg, wa- haddaad garaynba maqasho kelmad ingiriisiya ka horeysa waa gartay marka waana iska soomaaliyoodo soomaaligiina waa la isticmaalayaa gaar ahaan qurbihii
haa absolutely qurbihiina waa la isticmaalaya dee waa la soomaaliyeysta waa si wanaagsan marka wiilkiina saasuu ku jawaabay oo wuxuu xogtiisi iyo macluumaadki waayihiisii saasuu kaga warramay
macluumaad ha- saasuu kaga warramay haye hees howleed baa jirta hadduu xero galo xaawalayda iyo xaabaguratadu iga xoog ron xarbigiisana anuunbaa u xidhan oo lagu waraabiyo xoolaha waan gartay dabeetana markaad qurbaha joogto Mhm.
een, carruurtu kaa xoog roon oo dhaqankan ay haystaan waxa weeye intaad u sharici lahayd ayaad wixii ay iyagu kii ay ku hadlayeen bad la qaadanaysaa aad iyo aad saas u fahantaan saa isku fahamtana dabeetana inta islaantii baddii soomaaliga ahaydba kasoo guurtay Mhm.
ayay tidhi anigu ma biliif garaynin waxaad ka isbiig garaysay adoon waxba seef garaynin miyaad wada yuus garaysay anaadi obseed garaysay markaan soo shobbin gareeyo dhaqaale ma baygeraysid guriga ima halabgeraysid qolkaaga ma keergeraysid ayaan ma kiliin garaysid albaab ma kalows garaysid markaan kuu kuu gareeyo bilaydhka ma wooshgaraysid dadkii ma saboodgaraysid qofkii ku miskool gareeya ana adubu kool gareeya
adoo xaaladaa ku sugan ayaad mushaarkaaga ugu horreeyay haddana aad maryo
ha maaragta way la qaadatay badii way la fahantay marka hadda way isu soo dhaceen oo si fiican bay isu way fahmayaan isku soo dhaceenoo dee inaad waxa weeye kuwii laaleekaana wadankii waa agaasimayaal iyo wasiiro haye haye
isagina waxa weeye weli de surwaalka loo qabanaya oo tusanaysa waa ka ka dhace u qabo marka waxay leedahay dharkaad ka kacdana ma meeshaad ka kacdana dhar ma hagaajisid dee cuntada haayo weelkaad dad cuntada qaar koranta ma dad maydhin qaar islaaleekaana wadankii joogay baa intay nambarkiisii meel kasoo qaataan bay odhanayaan "Nin aan hebel in aynu la hadallo Mhm.
ninkan ay la soo hadlayaan dee waaba kala laba ummadood aad iyo aad laba duniyabay ku kala nool yihiin waa kaafiyo kala dheeri marka islaantiina tidhi xaaladaasaad inoo ku sugan tahay haddana kaasaad maryaha iibsatay haye kaasaad maryahaagii siyaasada dabeetana odaygi odaygina ma foge haye haye
guriga halkan u fadhiyaa oo dabeetana markuu arkay labadii beyde dhex maray haye ayuu soo galay ila fadhiuma yaalle mar hadday islaantii inanka wada fadhuumayaalada hadlayaan isaguna haayo wuxuu yidhi halkana jaanis kaaga banaanyay haye isna ku soo dhacay wuxuu yidhi intii uu eengareeyey hadduu wada kaash garaystay adigu ha asool garaynin haddaad abiyuus garayso berruu ku ignoor garayne si uu kuu falo gareeyo xumaan ha u fiil garaynin wanaag aan fays garayno dalkii u falay garayno dhulkeennii fisid garayno haweenka fiyuu garayno gashaanti u fayn garayno dabeedna ku foos garayno meherka fiidiyow garayno aroo soo filim garayno haye may garat aynu usoo guurin waa ninkii ha loo soo dhiso wadankii ha lagu celiye buu yidhi yaanu qacmeena ka bixin wadankii haadee wa- ya waayo dee ninkan waa nin tashanayaba soo kan wixiiba dhar siistay marka odayga talu la soo galo wuxuu yidhi haddaad ninkan haddaad saa u cadaadiso wuu baxsan doonaa yaanu gacmaha ka bixin iyo gacmahaaga ka bixin buu isyiro dabeetana wuu soo dhex galo wuu dhexdhexaadiyo dabeetana Haye.
een, waxa weeye een een odaygii markii uu sidaa ku teliyey haye taladiisii haye ayaa waxa weeye een dawladda hoose dee haweenku mhm shaqada odaygu soo jeediyo haddii aanay abruuf garayn waxba socon maayaan waxba socon maayaan waa inay qalinka ku duugaan waa inay qalinka ku duugaan haye haye marka ma la islaantii aqbalay waa kusoo noqoto waxay tihi odayga ku adfays gareeyey talada uu decide gareeyey ayaan approve gareeyey in guur la arrange gareeyo mid aynu a- mid aynu afford garayno hablaa la inform gareeyo adiga ta kusuud adiga ta ku suud garaysa inaad maarir garaysid meegshoo garaynayaaye qarashaan spend garayno islaan hagbadkiib garaysa intuun berifoon gareeyo lacag soo boro gareeyo tigidh lagu buu gareeyo waxaanan balaangareeyey inaan bishan liif garayno waa la dhoofo marka waxay qorshaysaba inay lacagtiina way diyaarisay bishanna in la dhoofay diyaarisay oo ninkii hayo dee islaan hagbadkiib garaysa waa tan lacagtii ka doontay hagbad ba wey marka taladii way ku goysay marka islaantii ninkii taladii way ku goyso way dee approve garaysay ilaa odayga haddii markii dee odayga waxba u socon maayaan haddii aan qalinka loogu duugin odaygu markaa dee marka horeba xaaladda een, hooyadaa keentay oo taladii keentay oo dee inanka ku bilowday markaa inankiina jawaabtii markuu keenay oladii odaygu talu soo jeediyey iyadiina way go'aamisay iyadina way go-aamisay aad buu u mahadsan yahay abwaan aadan haybe muuse dhegaystayaal waa inoo iyo toddobaadka dambe iyo weliba wiilka marka dalka dib loogu celiyo xaaladiisu waxa ay ku dambayso iyo weliba dhallinyarada uu halkaasi kula kulmo waxa ay kala mutaan mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysi wacan oo wanaagsan haatanna waa halabuurkii iyo heesaagii waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole isagoo qaybtana fanaanku kaga hadli doono siyaasadda sida ay isku yihiin isticmaalka warbaahinta bulshada iyo weliba qaar ka mida heesihiisa caan baxay oo ku luuqeeyo waaga heesaha waynu soo noqon doonaa maxamed een, eh, haddaan he- su-aal ka duwan dhinaca heesaha ku weydiiyo een, fanka marka laga yimaado een, eh, maxamed muxuu qabtaa ayaa kale ama inta badan uu jecel yahay noloshiisa ama uu ku maararoobaa ama uu inta badan nafta ku dejiyaa
wallaahi niyo horta een een ma- maararowgeyga ugu badan iyo madadaaladeeda ugu badan inta badan waa suugaanta soomaalida ama aan gabayo dhegeysto ama aan qoro wax uun ama mataqaanaa een laakiin waxaan aada u jeclahay inaan dhegeysto inta badan taariikhaha inaan dhegeysto aan aada u jeclahay Mhm.
Een, ama aan akriyo ayaan anigu aada u danayaa taariikhda ayaan aada u jecla inaan akriyo inta badan akriskeeda si wanaagsan waayo su-aasha haddaan mid kale kuusii raaciyo een, eh, dee waxaa la yidhi soomaalida waxaa lagu inta badan lagula kaftamaa waa wada siyaasiyiin oo siyaasadda baasha la yidhaahdaa da kasta ha joogaan meel kasta ha joogaan xaalad kasta ha ku sugnaadaana siyaasaddii bay ku wada jiraan ah sugaanna waad samaysaa oo dee adigan curinaya waad qaadaysaa xaaladii guudna waad la socotaa siyaasadda soomaalida iyada taa inaba ma isku dayday wax ma ka tidhi sugaantaada ma ka mid tahay
yow eh, way jirtay heeso badan oo aan aan arrimaha soomaaliya anigu siyaasadna ma dhihi karo waxaan ku tilmaaba garan maayo laakiin aan ka iri arrimaha soomaaliya sababto ah waxa waaye een, soomaaliya waxaa ka jira siyaasadna ma dhihi karno waa wax la yidhahdo ul ul ul ku taag waa iyaan la kala bixin aldaa macnaheeda gartay
marka way jirtaa heeso badan oo aan usoo qaaday waxaa jira heeskii hadda ugu dambeeyey aa jira oo la yidhaahdo dadkan wada siyaasiga ah Mhm.
dadkii macnihii een, ummadoo dhan markaa aragto inta badan waxa laga hadlayo waa arrimihii siyaasa ama siyaasadda ku salaysan Een, hebelaa sidan ah hebelaan taageersana kana qaldan isinka boodi sidan sidan sidan marka dadkii oo dhan soomaali oo dhana siyaasi noqdo marka wuxuu leeyahay dadkan wada siyaasiga ah, dhammaan wada suxufiga ah, sidkooduna doodaya
Mhm.
dadkan wada sameecada dadkan saarbaco waa wada sameecado een, hadal nin siyaasiya uu yiri way fidiyaan maanaa warba si sameecadihii warbaahinta oo kale waan gartay way w- way loo isticmaalaa marka heeskaasa hadda ugu dambeeya aan ka sameeyey laakiin siyaasadda sideeda kale sheekadeeda ma jecli inaan wax badan dhibaatooyinkeeda aan kawa ma jecli social mediaha kuma badna ma jecli facebook beri baan lahaan jiray waxaa igu darisa labada kun iyo toddobadii waxaana ku nacay waxay tahay siyaasada iyo iyo iyo sheeko xumada soomaalida darteed waan gartay marka n waynu soo noqon doonaa n heestan laakiin facebookgaas oo kale ama social mediahoo dee muddooyinka dambe aad loo adeegsado oo fanaanin hadday noqoto ee dee bulshadii kaleba noqoto hadda xaaladda xilligaa aynu wada hadlayno melihidoo ma isticmaashid miya may cilmiga ma isticmaalo waxaan ka isticmaalaa whatsappka oo aan reerkayga kala hadlo iyo telefoonkaas iyo aan dadka kala hadlo maan wax kale oon ka isticmaal ma laha dadkan wada siyaasiga dhammaan wada suxufiga jidkooduna toosan yahay dadkan wada siyaasiga dhammaan wada suxufiga jidkooduna toosan yahay dadkan wada sameexada dadkan saar baa ku dhacay dadkan wada sameexada dadkan saar baa ku dhacay ma odine loo sutee dadkan isila cabay muteen ma odineen loo sutee dadkan isila cabay muteen kana tabinba uu galay dadyaho waa iga su'aal laftoo been lagu sabiyo dadyaho waa iga su'aal laftoo been lagu sabiyo runtood laga sii siqaa jawigu guul idin miyaa jawigu guul idin miyaa jawigu guul idin miyaa jawigu guul idin miyaa dadyaho waa iga su'aal n dadka wada siyaasiga ah n iyadana ma ereyadeeda ma adiga mise waab waan kala sameeyey wallaahi xilliga aan taaganahay waxaan u maleeyaa dhowr ugu dhowaan labaatan sano ka hor ay heeskana sameeyey waan gartay laakiin waxaan moodaa in hadda la sameeyo waxaa sameyn inaan saaxiibin u dhintaa lagu naxariistiyo heese badan oo hore aan soo qaaday arrimaha soomaaliya ka hadlaya sameeyey waxaa la jiri maxamuud maxamed sheekh cabdikariim durunow ayaa sameeyey marka xilligaasuu sameeyey laakiin ilaa hadda xaaladeedu way taagantahay waayahay n hore haddaynu ugu sii soconno maxamed barnaamijka n yadana haddaan dib u noqdo haddaanan qaldanayn albankii la odhanaya ruun oo soo baxay n ma laba kun iyo kow bay ahayd ma labadii kun bay ahayd xiliyadaa haddaanan qaldanayn labada kun iyo koodiina la jecla labada kun iyo kowdii n bartanlihiisii amaba sanadka bilowgiisi haddaan odhan bilihii hore ah bilii oo dee aan oran kare waa heesihii dee si wanaagsan dadka ayaa isugu barteen maxamed xasan xuseen lafoole ha n heesta tidhaahda sawlibin haleelkii laba daran mid dooro lahashadu imay badin mhm.
haddaanan qaldanin albankaasay ka mid ahayd ha waa hagaag taas iyadana lumaya miyaan laasimi karaya maxay ahayd iyadana heestaas Yo, heeskaas no runtii heeskaas berigan albumka aan wax aan qaban qaabinayay aan wadwaday ayaa waxaa heeskaas ii dhiibay inaan saaxiibnahay fanaan weyn oo qaana kabadaysa musishina Mhm.
oo la yidhahdo cabdi casiis jarmal si wanaagsan ayaa heeskaas horta ii keenay ii dhiibay Mhm.
siduu ii sheegana isaga u ereyada sameeyey laxankaba Mhm.
marka heesku hees noocaas wuxuu ahaa hadiyad saaxiibka igu talaguleeda heeskana kula jeclaystay lafolo inaan qaado isuu kuleeya aniguna waan ka helay saas uu heeskaas kuleeyahay isaguna waa hagaag walow dee ay muddo ka soo wareegtay hadda dee marka la yidhaha laba kun iyo kowdii waa Ah.
waa toban iyo sideed sano oo toddoba iyo sideed sano waxa weeyaan dee ilmihii dhashay baa hadda qaan gaadhay oo Ah, talinaya qaangaaro, aad iyo aad, aad iyo aad.
marka walow dee ay fog tahay ereyadeedii oo kale haddii aad balcod ahaan nagu maqashiiso maxaad ka waxaan xasuusan karaa haddaan isku dayo sawlibin haleelkii laba daran midooro lahashadu imay badin laaco fogaade lumaya miyaayan laasimi karaya waxaan umaleeya horay iyo gadaalna kasoo qabta qeyb dhaxan ka tegi mayan si wanaagsan baad u kartay waxba kama tegin sideed iyo tobankaas sano waad haysay laabtayda hogaamisay lada ladi waayo hogaansiin
ladi ladi waayo mudada laalanka xageebaad ladanay jirtaa rabbiga aad iyo aad
sawlibin haleelkii nabadaran midooro dhahashadu imay badin Laaco, gato, laaco, gate, lumaye miyan miyan, dasimi karaya, lumaye miyan miyan, dasimi karaya. Laaco, gato, laaco, gate, lumaye miyan miyan, dasimi karaya, lumaye miyan miyan, dasimi karaya. laabtayday hoggaamise arlaabtayday hoggaamise dadwaayey hurdada lacdanka xaggee baad ladanay jirtaa dadwaayey hurdada lacdanka xaggee baad ladanay jirtaa labtayday hoggaamise arlaabtayday hoggaamise ladi waayey hurdada lacdanka xaggee baad ladanay jirtaa ladi waayey hurdada lacdanka xaggee baad ladanay jirtaa
guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijkana kola isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
libta inaan haleelo laagaha biyaha sida qulaad habtaaniguna libta inaan haleelo laagaha biyaha sida qulaad habtaaniguna dhaxaw markaan dareemaba dhaxaw markaan dareemaba waxaan libiqsi eega lamanan ahayn beri waxaan libiqsi eega lamanan ahayn beri dhaxaw markaan dareemaba dhaxaw markaan dareemaba waxaan libiqsi eega lamanan ahayn beri waxaan libiqsi eega lamanan ahayn beri labtayday hoggaamise labtayday hoggaamise dad waayey hurdada lacdanka xaggee baad ladanay jirtaa dad waayey hurdada lacdanka xaggee baad ladanay jirtaa labtayday hoggaamise labtayday hoggaamise ladi waayey hurdada lacdanka xaggee baad ladanay jirtaa ladi waayey hurdada lacdanka xaggee baad ladanay jirtaa